bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal hamiin fayla ka dhowaada qodobada warkan hamiinamo ee idaacadda warsansin hayta munaasabad xaraga langu ku jaraay xafiis cusub oo lanka taragala intiya ka shaqayta wasaaradda reedantejawka ijaareeda koonfur galbeed iyo geeka ku dhiiday magaalada baydhaba ku dhowaad qoysas deerayan shan boqol nuwaybageeka shirkada isgaarsiinta hormuud foundation qaybtii baydhabo deersaday raashinga suuqan kubin gobolada dhexe ee lakagadow xoolaya weyba laku dareemahaye hoosan dhowyo kakooyan xolo kureed abaara ka dhowtay guud ahaan gobolada soomaaliya faahfaahinan weyba laku helahayay qarax geeka kudhiya degmada wadajir ee gobolka banaadir maamulka degmada beledweyne weyba shacabkan kabaaqa intio la shaqeeyaan ciidamada amniga salanka horseeda qaraxyada ku dhiyaan magaalada beledweyne iyo deegaanada kale abaaro ku jiran deegaanada jubbaland weyba laa sheegaha intiya dadku sii darahayta akhbaaraadka dhinaanka dhugunsidayaal hamiinamaada idaacadda warsansin hayta weyba ku mid ahaa madaxweynaha maraykanka donald trump iyo weyba uu isdifaacay siyaasadiisa iyo weliba dowladda ciraaq weybayo bilowtay oo lalaya reedanka qoobsada hayta galbeedka mosil
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
markale hamiin fayla dhegownsadayaal hamiinnamo ahad awow isniignaha galahayda taarigdan iyo ka eedan totum iyo sagaal ka bilo lamaad februari sanadka labada kuntum iyo toddobada ha ka dhowaada warkii ofisanga munaasabad xaraga lanku ku jara ayaa xafiis cusub oo lanka taragala intiya ka shaqayta wasaaradda reedantejowkii jaaliyada koonfur galbeed soomaali iyo geeka kudhiiday magaalada baydhabo way banaha ku qeyb galay mas-uuliyiin uusan koraya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaali shariif xasan sheekh aadan faahfaahinta dumarkaas way baneenhaye faysal dhaaya xuseen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasanoo sheegay dinihadagu sukugooy harun cusub oo iyo weeldhadahay wasaaradda reedantajiyowkii gahootigi jaaliyada koonfur galbeed soomaaliya iyo geeka kadhiidii magaalada baydhabo gaar ahaan madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya waynan ka horeyntii madaxweynaha wasaaradda sideen shaqeysi faahfaahin usukusiyey agaasimaha wasaaradda dibudejinta iyo qaxootiga jaaliyada koonfur galbeed soomaaliya liibaan sheekh shu-aab oo yana annagadi iyo abaaroo dhaqaaq soo iwalaya ku hayta wasaaradda iyo meelaha gabandhige may waa meel ladhahay warbixinta koowaad may waaha sanadkan labada kunto mility mehna deertay kun afar boqol iyo toddobaatan iyo toddoba qoys oo andhikanta sideed kun lix boqol lixdan iyo toddoba qof andhikanta yahna deertay oo dadkii kasio hangnagada kenya kooy ama dhulkaka kooy ama baawurhay kashane ama diyaara kooytay labada kunto mility intaasahna deerti janaayo bilihayta dahmoodni iyo febraayo yaana may bahna deeray meel ladhahay lama boqol iyo konton qoys oo geegka xataa translatka dadka jaraan ilaa iyo saddex qoys ee halbaawar rabtanka galay yahana deerti may kala jaree ansi oo meel ladhahay sanadkii hore dadkii kajari xerooyinkii iyo etoobiya may hadeeray gobol kun afar kun qoys oo eh kasjo hangnagadan xerooyinka etoobiya dadkii kajaraaneh oo wasaaraddii diiwaangelidi oo xaaladii on la dareerti hataa markii abaaro dhiyaan sanadkan may baayana etoobiya deertay ilaa iyo sagaal kun ya un hadda erohayna laakiin tiro ku badana deertay oo dadkii esow iyo meel ladaay deganayay dhaqdhaqaaqa wasaaradda dibadejinta ee la socotay oo waddanka ku bahanah wayna saas oo kale goobta ku hadalay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan waynan ka horeyntii sugnaha nagay hay-addii galankuujeysatay dhismada haroonton saas oo kale madaxweynaha iyo weliba uu sabaaq andiray jaaliyadda koonfur galbeed soomaaliya antiyoryadan kanagadan daljo yeeri urubteedu ankamahadnagaana oo aan ka horeysa uni c r runtii wasaaradda dibadejinta madida degta iyo dadka kalen degi koraan insha allah wali rajeeyaan haddii wasaaraddii degti ummadana degi doonto biidn lahi alkariim tan kalena jaalidoon waliba lanahaha maadaama fikir badan iyo aragti iyo aqoon baysan lama qontin iyo xoolo baysan lama qontin wasaaradiin waldhisi runteeda kamaanagaan unicr wasaaradiina dhisti waliba fadaan intiisan halhariirtaan haddiisan jaalido etin wala isan fikir ahaytan iyo wala isan lisin kusugaay dadkin iyo dalkin isan ahaytan inaysan hakul hariirtaan adduunyada haddii walna iskada darne dadka banaanka jira dadsho dadka wadan kasta dad iyo dhisa ama guda roogay ama dibadii jaroy marka jaalido sagoon ah waliba aan leenaha wasaaradan isinsiin furanta alxamdulilah xafiis iyo tamkiima lete qalaba intian wal ballan qaadaysanin sheego aysunticaacum ciidanka mahnagaana mahad ilaahay isku lee marka waliba leenaha wasaaradin hal hariire wayna siin rajeena in afkaartin iyo na aragtidin isin wadanka isin kula moqnaya tagani la hela runtii wasiirka jaylani oo kusume iyoona wasiirada iyoona arrimo caafimaad oo qoyska moqon waliba lana qoyskana la caafiyo iyaana dadaashan ku mahadnagaano runtii agaasimaha guud mas-uuliyadeeda mahadsiiniin dhammaan shaqaalaha eedana mahadnagaano xafiisadan cusub iyo weeldhadahayti wasaaradda reerandijiyobkii gahootiga jaaladda koonfur galbeed soomaaliya iyo waybakoesa hili wasaaradii aan lahayna xafiisya ka shaqeysa tan iyo way balleero korotay oo ku bedeli doontaa shaqada wasaaradda dib u dejintii qaxootiga jaaliyada koonfur galbeed soomaaliya ku dhowaad qoysas deerayaan shan boqol weyba shirkada isgaarsiinta hormuud foundation qeybtii ee baydhabo deersiday raasheega warbixin arrintaas ku saabsan weybaning haye cabdulaahi nuur aadan jecelowa shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom foundation qaybteeda baydhabo ayaa maanta qaybisay gargaarkii ugu badnaa oo loo qaybiyo qoysaska barakacyaasha ee ku nool magaalada baydhabo kuwaasi oo abaarta dalka ka jirta saamaysay kana soo qaxay deegaanadooda shan boqol oo qoys oo ay ku jiraan dad waayeel ah oo aad u tabar darnaa baahiyo kala duwanna qabay oo ku noolaa kaamamka barakacyaasha ayaa maanta ka faa'iidaystay deeqda ay bixisay hormuud telecom foundation gargaarka maanta la bixiyey ayaa halkii qoysba waxa uu guddoomay deeq isugu jirta bur bariis sonkor saliid iyo timir goobta lagu bixinayay deeqdan waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha maamulka gobolka kan degmada baydhabo xildhibaano wasiiro ka tirsan koonfur galbeed iyo madaxda shirkadda isgaarsiinta hormuud ee deeqda gaarsiisay dadkani cabbaas shariif cumar iyo cabdiqaadir maxamed maxamuud oo ka tirsan madaxda shirkadda isgaarsiinta hormuud qaybteeda baydhabo ayaa faahfaahiyey deeqdan iyo waxyaabaha ay isugu jirto
meeluun hatuunu surugna wayba siin salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam shirkadda hormuud shirkadda hormuud foundation yageeka wayba baydhabo ka qeybiya ay tahay raashiin iyaan ka talagali shan boqol qoys raashiinkiiyo siyaasoon waynu iska jarana bariis bur sokor saliid iyo timir waxootigaas oo la sii hayan waybaynu iska jarana dad banaanka ku barakacay idad oo magaalada baydhabo roogi shirkadda hormuud foundation hordhaanba in badan kugeebdaadaasi taakuleynta dadka jilicsan yaa geekana wayba inta ka qeebyahay tahe intaasay tirada raashiinkana siin sheegi
sida la ogsoonye mee markii markii keliyaan ku horeeytay shirkadda hormuud telecom foundationka dhiibta raashiin shan boqol qoys waa la kasiyow maybu ahan isbitaalka bili hore laa dhaafay sanadka cusub bili koowaad may dhiibtay tumuntan daabe oo ishagada shubunbiyoodka lankadaawaya dadka masaakiinta baadiyo ishagada xaafado magaalada baydhabo dad ka mid aan iskaga jaraan oo hadda maraayta tirada daawadaas lankadaaway sagaal boqol iyo konton shan qofood haddana shan boqol qoysya shirkadda may siidayiin timir iyo sokor iyo saliid iyo bur iyo ishagada bariis saas daraadie may lenaa inshagada ilaahay subxaana wa tacaala hormuudna ajarha ku sii dadkiila siiyan ilaahay inshagada walmiildiiro gudoomiyaha gobolka baay cabdirashiid cabdulaahi maxamed iyo guddoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi maxamed cali ayaa shirkadda hormuud ku ammaanay deeqda maanta ay bixisay iyagoona ugu mahadceliyey sida ay u garteen baahida ay qabaan walaalahooda mayanka markhaati nagnahay in maarane shirkadda hormuud iyo raashin diirsi shan boqol qoys oo yakashal xulli maarane magaalada baydhabo qaybasha shalgadiisan dadkaasoo maa dadka geeka maarane abaarta saamaytay ama inshagada ambaahanaayo walaal geeganta ka seen raashinkaasi maana burki bariiska sokorti saliidad noocyada kala duwan iska jaran iyo maarinta ka siidi una may buwa kama amulaha may buwa eedeedan kaga maha nagaana shirkadda hormuud may buwa dalaan dabay may isbitaal madi maarne cudurka dhimay boo daawo badan diirsidii adan geey may baa gudu may ka mayne kala qayb qaadahay tay may raayso gudugii gurmadka awaarahay inay kala qayb qaadahay taasoo may buwa una markhaati ka nagane in geey kan maarne shambool qoysyo may buwa hooyo siyang maarne dadka maarne deegaan bay dhulku nool eedeedan kaga maha nagaan iyo in allah la maarne hormuud foundation iyo iyo maamulka hormuud ee magaalada baydhabo iyo in allah la maarinta ka qayb qaadatay maarne sadaqadan geey kan talikabi haqii may buwa xilligii lambaahanayo xilligii may buwa oo may dadka tawaaleysanayo waybalanaha maylaraay qodobka kuhoreey ciidanka mahadyaana dadkii ha ku shaqeeyay in imaatadaasi tabaalaysan xillo abaar oo culus laka jara ha deersii nololaasaytii bulshadaas geedka galantiyo laka salli mahay uninku marqaata kaa hayna ciida mayla raay kama hadnagaan tan higda weylanaha mayla raay dadka saas oo kala iyona muxsiniinta ee muslimiinta sayta tabaalaysan walan haayaan sida geekaliinku marqaata kacay arrintun hurmuudda binaanka intaala way eedan jeelnaa iniyona hawada deersiyaan dadkaa sayti way buwaha abaaroga bilaawo xilli adaga laka jara mustaqbalka dhow wayla tilmaamahaya xaalado inay sii culus aada koraan culeyskaas dhahoobnana isku kaalana si mayla raay hoose oo weliba dadka deegaanka isla rooga iskaalmaysana culeys badanaa siyaade marka ciidanka mahadsanto hormuud gargaarkii kujeysati geerad madishoon biyoodka dhihi iyo tanhata egeeka oo mayla raay shan boqoloo qoys tira yarmae tira faylo tira mayla raay dad sabaalaysan leenka talagaliyo ciidanka mahdiyaan waana mayla raay way ka dhiirigeliyaan inay hor sii wadaan walalla walaagiyo awoodiyo ah سلميد الشركة كلا يونا سوي كدريانة إني برنامج كاسيد برنامج لمدة oo liinka adeego bulshadaasiti kulugna maalmo hadhow hubilaayan shan boqol oo qoys oo deeq loo qaybiyo waa deeqdii ugu badnayd oo la gaarsiiyo barakacayaasha ku nool magaalada baydhabo mana ahan markii u horreysay oo hormuud ay bixiso suuqan kuwiin gobolada dhexe ee laka gadaw xoolay way balaasheega hayaantiyo hoosan dhowya ka koyti xoologii kureed markii abaara iyo ka dhaween guud ahaan gobolada soomaaliya faahfaahinta warkan weyba beledweynahan inku diray bashiir cabdulaahi ismaana magaalada beledweyne xaruntan gobolka hiiraan waxaa ku yaala suuqa ugu weyn gobolada dhexe ee lagu iibiyo xoolaha waxaana maalin kasta loo iibkeenaa xoolo kala duwan hoos u dhac ayaa ku yimid qiimaha xoolaha lagu kala iibsado suuqa ugu weyn gobolada dhexe ee magaalada beledweyne cabdiqaadir maxamed ayaa waxa uu sheegay hoos u dhaca sababta keentay ay tahay kadib markii aameyn ay ku yeesheen abaaro ka jira qaybo ka mida gobolka hiiraan xoolaha inay raqiis la kala gadanayo abaarta jirta darteed neefka ariga aho uu yahay dolar oo lix dolar toddoba dolar camal meelahaas la gadayo wax badan ana gadan aysan jirin neef afar dolar laga helo sidaas darteed aan dadku isu sii gadanaya abaarta jirta darteed oo dadkii miyiga uu wax xooli ku bedasha uu laayahay xoolihii ayaga ku nafi jireen xoolihii mar haddaan la gadanayna aysan wax wax ku gutaanaysa lahayn ina saasu jirta wax isbedel oo hadda qaablo oo la tilmaamo oo la dhihi kara isbedelaa jira xoolodhaqatada gobolka hiiraan ayaa saameyn ku yeeshay abaarta ka jirta qaybo ka mida dalka ayagoo qaarkood noloshoodu ay aada u adkaatay xoogaa abaaraa jirta wadanka xoolaha laga tilmaamo xoogaa abaar yani xoolihii saasay xoolihii ay gubtaan xoolihii abaar saasay kusoo aaday wuxuuna waa raqiis xooluhu waa suuq waa arag waa iska darimi kartaa xoolaha sida bukayse arbi waa inay gubta yani waa aragtaa kadib mali laga bixi kara maalintii saddex boqol ay maraysa laga baabuurkii yani qadaaska haddii la fiirsho qofkii soo raacay iyo qofkii wax ka helay baabuurkii maba ka bannaanay
magaalada beledweyne maalin kasta waxaa ka baxa gawaari kala duwan kuwa oo lagu qaado xoolaha nool iyadoo loo iibgeeyo qaar ka mid ah wadamada carabta guda jarka wixii dhacaan leh yaa waxaa la kala gadana soddon doolar labaatan shan doolar afartan doolar wax saasaa la kala gadanaya bashiir cabdullahi cusmaan idaacadda warsan beledweyne madaxweynaha cusub ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ka codsadii ciidamada midooda afrika ee amisom intii muddo lamasanayo ha ka afjaraan dagaalkiiyo kala jaran al-shabaab madaxweynagiyo sheegay inta ciidanka amisom lagu fado intiu muujiyaan kaalintiiku ka eedan dagaalka ku dhanka shabaab ee ku dareera gobolada dalka soomaaliya dowlada soomaaliya sheegtay intay hiriir fayliya luweel dhadaasa ciidamada amisom si lanku saara al-shabaab guud ahaan soomaaliya hadafkan way buwaantuuna si wada jir aan ku shaqaynaa siduuna aan la dagaalamo lahayn shabaab islamarkaana dagaalka uuna unku saaro lahayn guud ahaan dalka soomaaliya sidaas way beeray madaxweynaha cusub ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo guddoomiyaha amisonga faranse mader iyo sheegay intiyo ballan qaadeen intiyo qaadan doonaan waa qaadan doonaan tallaabo welbo oo lamada sane ee hadareertayo al-shabaab unku ku saarayeen soomaaliya dhinaga kalena faahfaahin weybala ku helahayee qarax geeka kudhi degmada wadajir ee gobolka banaadir maxamed bashiir cali iyo faahfaahinta warkan inhaya warar dheeraada ayaa ka soo baxay qarax gaari loo adeegsado oo degnimadii maanta ka dhacay isgoyska kabagudaya ee degmada wadajir ee gobolka banaadir inta la xaqiijiyey shan iyo afartan ruux oo shacbu badan ayaa ku geeriyooday halkaas tiraintaa ka badanna ay ku dhaawacmeen farax gaari raaxa ah oo kaaris ah oo lagu qarxiyey dhawaaxiga guuska kaabugada ee degmada wadajir ee gobolka banaadir joogaan la hadlay ayaa sheegay in ay arkayeen tiro dhaawacyo iyo meedad isugu jira oo waxyeelo ay kasoo gaartay qaraxii maanta ka dhacay isguuska kaabagudoy ee degmada wadajir ee gobolka banaadir saraakiisha laamaha ammaanka ee gobolka banaadir ayaa sheegay in ay ku raad joogaan shakhsiyaad lagu tuunsan yahay in ay ka dambeeyeen weerarkii qaraxa loo adeegsaday ee maanta ka dhacay degmada wadajir ee gobolka banaadir oo qaybo ka mid ah degmadaas dilbilay dadka shacabka ayaa sheegay in tirada ugu badan ee dhimashada iyo dhaawaca ay tahay dad shacab ah oo goobta ka masiirayay iyo askar ka tirsan ciidanka dowladda oo la sheegay in xilligaas ay gadanayeen jaad ama qaad gawaarida gurmadka degdega ah iyo gawaarida ambulanska ayaa la sheegay in goobtaas tiro dhowr jeer ah ay ku laalaabteen iyaga oo goobta kasoo daadgureynayay tiro dhaawacyo ah oo shacab badan oo waxyeelo ay kasoo gaartay faraxii kaaribka loo adeegsaday ee maanta ka dhacay ka kaabaguday ee degmada wadajir ee gobolka banaadir ilaa hadda ma jirto koox sheegata mas-uuliyadda weerarkaas laakiin saacadihii ugu dambeeyey waxaa si dabajoog bulsho uga dhacay weeraro ka dhan ah saraakiisha laamaha ammaanka iyo shakhsiyaad caan ah oo muqdisho ku sugan waxaana weeraradii ugu dambeysay ka dhaceen degmooyin ku yaala gobolka banaadir oo siyaabooyin kala duwan loo weeraray afhayeenkii hore ee maamulka xibin iyo xeeb maxamed cumar xagasay dibtan afhayeenkii hore ee haddana mas-uuliyadii sirdoonka qaranka soomaaliya janaal xasan beere oo koray gaadid oo uu la socday lagu weeraray gooska celidaabta ee magaalada muqdisho waxaana mas-uuliyadda weeraradaas sheegtay xarakada al-shabaab oo tilmaamay in ay ka dambeeyeen weeraradii ka dhacay muqdisho laakiin laamaha ammaanka soomaaliya ayaa sheegay in tiradii weerarada ahaa ee ugu dambeeyey ay kusoo qabteen shakhsiyaad iyo gaari nooha ah oo lagu shegsan yahay in ay ka dambeeyeen maxamed bashiir xasan radio warsan muqdisho maamulka degmada beledweyne ee gobolka hiiraanwey ba shacabka ka nool gobolka hiiraan ka baaqay intayoo la shaqeeyaan ciidamada amniga sallanku horseeda qaraxyada ku dhaceen magaalada beledweyne iyo deegaano kale waa kumar kaled bashiir cabdulaahi ismaan oo warkan beledweynahan inku dari gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed axmed ibraahim foodcadde ayaa waxa uu ka hadlay xaaladaha amni ee magaalada beledweyne waxaana uu sheegay waxaan uga qorshaysa waxay tahay ammaanka in aada loo sugo oo laamaha amniga iyo xaafadaha iyo ciidanka xooga dalka iyo nabadsugidda ay iska kaashadaan oo amniga si toos loo sugo aada baan ula soconnaa qaar waa la fashiliyey oo ayagoo meel lagu aasyaa la soo saaray oo la qahriyey qaarna way maaragtay waa way iska qarxeen marka waa la soconaa waxaas oo dhan waa dadaalnaa laamaha amniga waa habeenkii maar way dadaalaan waa maaragtay waa waxaa jirta qayb miinan baaris oo loogu talagalay inay miinadaas maaragtay ay ka shaqeeyaan gudoomiyaha degmada beledweyne ayaa ugu baaqay shacabka ku nool xaafadaha magaalada beledweyne in ay la shaqeeyaan laamaha amniga si looga hortago falalka amni darrada ah waxaana uu sheegay in maamulkooda ay ku dadaali doonaan sidii amni ay u heli lahayeen shacabka ku nool xaafadaha magaalada beledweyne in markay wax ay dareemaan oo masalan la arko ama jaqaf wax ku xiran yihiin ama maarata meelba wax lagu duuga wax ku aasayiin markaas inay lasoo xiriiraan laamaha amniga si looga saaro meesha qaraxa wax oo maarata qof oo wado waa waa qof shaksi wax oo wado magaalada intaasoo maarkaysa oo qofkana joogto oo degan marka hal qof waa qof iska dhex weeyay qaraxa umeel jirin macno maaha oo meelaha magaalada dowlayaal waaweyn oo dhisno caalamiga ayay ka dhacdaa oo hadda maaragtay oo loona sulayn karo maaha magaalada amni daray ku tahay waa wax qof shaksi unbaa maaragtay oo wax meel geli waayo oo iska dhuumanayo marka magaalada amnigeeda aad buu fican magaalada beledweyne iyo deegaano kale waxaa maalmihii ugu dambeeya ka dhacay qaraxyo qaarkood ay dad ku dhinteen qaraxaas cid is yaqaan maaha madax ma yaqaan haween uurla ma yaqaan waayeel ma yaqaan arday ma yaqaan qaraxaas lid waxaa waa cadowga ummadda waayo marka inaa qaraxaas ma aragtay nin walba inuu iska ilaaliyo dhibaatooyinka oo xaafadaha ma aragtay la dhexdhigayo qaraxa in laiska fiiriyo inay la soo xidhiidaan markay arkaan laamaha amniga inay ka fegi jignaadaan maarag hadalkan gudoomiyaha degmada beledweyne ayaa waxauu ku soo aadayaa iyadoo maalmihii ugu dambeeyey qaraxyo kala duwan ay ka dhaceen magaalada gudaheeda iyo deegaano kale oo hoos yimaada magaalada beledweyne mana ahan markii ugu horreysay oo mas-uul ka tirsan degmada uu ka hadlo xaaladaha amni ee magaalada beledweyne bashiir cabdulahi cusmaan idaacadda warsan beledweyne beeli warkaas ku dhugunsada ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo shacabka dalka kenya iyo dowladda uhuru kenyatta kacadaadii hayang anti ciidamada kurooga soomaali reedlahankanaga kenya saas oo kalen iyo dowlada shaacid ee khasaaro rasmiga ee ciidanka kenya akukudeeri gudo soomaaliya ray ururinyo sameeyan raadiye kayalan guda dalka kenya iyo waybaayo sheegana anti boqolkiiba lihidi todoba oo shacabka reer kenya iyo dalbadan waa dowlada kenyaata iyo ku dalbadan anti ciidanka kenya ilaha ku saara soomaaliya wayba isla boqolay taas lamide shacabka kenya ku dalbadeen anti dowladda iyo sarasmiya inshaacida khasaaro weeraradii eel cadde i kulbiyow ee gedi i jubbada hoose ee soomaaliya ku dhiyanga kenya weli mashaacina khasaarogii hakuderi eel cala wayba warbaahinta kenya iyo qorshayahayana anti boqol i siyeetun ilaa lama boqol oo askari iyo kadhamadan ceel cala meelo kulbiyow iyo dowladda sheegdeen anti lankukadili sagaal askari meelo tumishan kalena lakuka dhaawacay laakiin al-shabaab iyo warbaahino reer galbeedka iyo khasaaro kulbiyow ka sheegday qoonto iyo toddoba ilaa lihidii siyeed askari antioka ku dhumadeen kenya weerarkaasa boqolkiiba siyeetan dadkii la weydiiray aruurinta waybayo sheegana anti khasaaro iyo dowladda ka sheegday weerarada al-shabaab iyo anhayna tusax ee oyo aan aamayna bulshada reer kenya qaraxii koowaad ee weerarka eelcadda iyo kenya ka sheegdindi sadalaab usuku kuwiina badanay qaraxyadii laga weeraray safaaradda maraykanka ee nairobi kun sagaal boqol sagaali siyeedke madawiinaga maraykanka donald trump iyo difaacii guulo ilaayo hadda usuku deeri maamulshaya usoona xalay taageerayaashay kala hadalay gobolka faloloorde wayba dadkaas hanayska kobheng uusan sheegay inti dareen rajafayla ee uusa uusa ku dhalado maraykanka waybana uusa carabka ka adkaayay inti uusa fuliyow ballanqaayadiiska eedanayay dhaqaalo iyo ammaanka master donald trump iyo marka kale si kulul andhalili warbaahino ka shaqeeyaan gudo dalka maraykanka usoona ka eedaya antiyo faafigayaan warar been e oo dangaare iyo kulayanga maruusu difaaya markii uuse maraykanka kakama mnuuci dadku kukoyaan toddobada dal oo muslimiinta iyo kumidata soomaali iyo wayba uus eray dalkana manfadaana dad fikiro xuxun wedadanga wayba saaska dhawaaqay donald trump master donald trump yentaaska dari anti uuse ansaadif gobolka falordi si uuse waqtana qaad asxaabtiis idadshaya aan ka dambeyntiina ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar calabaadiya ka dhawaaqay bilaawa intiyu reedan qobsada doonaan dhulkii weyn oo isis haysata oo ku mid ee magaalooyinka iyo ka xoog badanyan ee dalka ciraaq yaala dad deerayaan todoba boqol iyo konton kun oo qof oo shacab e yee lagmalayahay intiyo ka xayiriyeen galbeedka ee magaalada muusil ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar calabaadi iyo ka dhawaaqay ololo caalamiye oo weerar milatari oo lanka tirgalinta laga qaada galbeedka muusil kaasoo ku dhan e dowladda islaamiga ee ciraaq i kooxo huwantiga ee warkii isin kula dareerteen dhugunsidayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo daligeeye warkan aana shur ismaaciil axmed yaasin saarti waanan isin kula dareer siyaasi way baneen farsamay saala cali maxamed saalaah qays asxaabta warkuwa kala qayb qaatay aan mahadnagay dhugunsadayaal isina kama hasintan dhugunsidowka warkan hamiinima